marka ka ama mayiska ama tebay ama majnuunka wax yarka laga waa in la edbiyaayo waxaan laga joojiya walaa yuxaddu lama xadayo biasalkii lama xadayo biqadfi lwaladi wain safara haba hooseye hadday islaantii ama odaygii haddii ilmihiisi uu qadfo oo zina iyo wax ku sheego islaanta uu ka erlayo ka lehaysiraado lama xadayo markaa sidii aan looguma dilaynba hadday dee qudhaba ka jiraan falxuru amaanuuna sideetan weeye waraqiiquna arbacuuna waa afartan xadkii ayuu haddaba halkan sheekhu inoo galo wuxuu yihi falxuru xorkaa wax qadfay xadduhu amaanuun xadkiisu waa sideetan fajliduum amaaniina jalda sideetan jeedad ku dhuftay baa ilaa yidhi kuwaa dadka iska ceebaynaya iska caya markhaati la iman waayaan walaa taqbalu lahum shahaadatan abada wax markhaatiyana ha u aqbalen waraqiiq kii addoonkaana arbacuuna afartan ayaa isna lagu dhufanayaa oo kii xorta ahaa ayaa dee masalan niski uu yahay waana qur'aankii oo la khasoo ijmaac lagu khasisay qur-aanku dee amaanuuna un buu sheegay marka ijmaaca ayaa khasisay wlmaqduufi ka la qadfayna shardigiisu waxa wey alixsaan ixsaan baa shardiga wa sabaqa fi licaani licaan baanu inoogu soo horomaray waxau sheekhu leeyahay kan maqduufka ahee la qadfay marka la xadaya ka qadfay alixsaan ixsaan baa inuu muxsan yahay baa la shard waladiina yarmuuna almuxsanaat baa ilelay haddaba ixsaankii muxuu yihi waa sabaqa fi kitaab licaan wuxuu ixsaanku ku imanayey ayaa inoogu soo hormaray oo halkaasaa wuxuu inagu soo yidhi muxsanku waa qofka xorta ah ee mukalafkaee baaliqee caaqilkaa ee muslimkaa cafiifun an can waطin yuxaddu bihi ee weliba aan ku dhicin galma lagu xado oo xaaraana aan hore ugu dhicin horena aanu zinaysanin ayaa la yidhahdaa marka hadduu sabi yahay hadduu waalan yahay qofka laaqadfay ama uu sabi yahay haddii uu gaal yahay haddii qof hore u zinaysto waxaanba lagu yaqaano horeba loo xaday uu yahay qofkii qadfay markaa la xadi maayo walow shahida hadday ka markhaatkaan arbacatun duuna arbacatin afar wax ka hooseeya bizinan ka markhaatkayo xuduu fi lasari waa la xadi kada arbacu niswatin iyo wa cabiidin iyo wakafaratinna waa la mid cala almadhabi haddaan qabanno ee walow shahida waaxidun calaa iqraarihi hadduu ka markhaati kaca falaa maya waxau sheekhu leeyahay hadday ka markhaati kacaan afar wax ka yari saddex nin baa ka markhaati kacay bizinan ayay ka markhaati kaceen saddex baa anaga arkayn xuduud fi lari waa la xadayaa saddexdii baa iyagaa sideetankii jeeda lagu dhufan maxaa yeele cumar ayaa wuxuu xaday saddex mugiiro binu shucba ku markhaati kacay zino sida bukhaari warinaya mana khilaafin markaa axad saxaabadii ka midi midda labaad haddii dee dhowrkaa laga daayo waxay u noqonaysaa dadka in wax laga sheego taaniga asax adharka ka hor jeeda wuxuu leeyahay may lama xadayo maxaa yeelay markhaati bay u yimaadeen nimankani wax ceebayn umay imanine dee markaa in nimankaa la garaaca meesha ma qabata bisigu leey waxaa kaloo sheekhu uhi kada arbacu niswatin wacabidin wakafara afar dumara oon markhaatiga dee zinada gelaynin addoommo dad gaariya hadday ka markhaati kacaan iyagana waa la xadi cala almadhabi maxaa yeelay mar haddii aanay shahaadadoodii markhaatigoodaba loo aqbalaynin oo ehelkii ka markhaati kicilaaba aanay ahayn dee qadafuun bay ujeedeen walow shahida waaxidun calaa iqraarihi haddaba mid baa ka markhaati kacoo yidhi aniga isaga ayaa igu yidhi zin waan sinays falaa xadda markaa kaa isaga waxada laguma leh ila isagunbu wax ka sheegaya walow taqaadafaa hadday isqadfaan falaysa taqaasan isu qisaasasho maaha ee walow istaqalla hadduu la keliba almaqduufu kii la qadfay bilistifaa'i oofsashadii lam yaqaci lmawqica meeshii xadku dhacayay dhici maayo wuxuu sheekhu leeyahay haddii ay isqadfaan laba shaqsi waad zinaysatay iya zani ayuu yidhi isu yidhi yaa zani isna ka hor keenay oo midba midkii kale ayuu ka horgeeyey falaysa taqaasan kaasi isu qisaasho maaho la odhan maayo way isu qisaasteen oo way kala goosteen la odhan maayo xad midkooda ka kale xadkiisa ku dhici maayo ee mid waliba wuxuu leeyahay inuu ka kale xadda ayuu leeyahay maxaa yeelay dee waxa qisaastu ay timaada marka jinsiga iyo sifadu bay iswaafaqsantay labada xadna xagga sifahaan isma waafaqsana oo dee kan qaadifka iyo kan la qadfay baan xagga tabardaraanta iyo xagga awood badnaanta aan isku mid ahayn markaa kolleyba isku mid noqon maayaan walow istaqala almaqduufu bilistifaai kii la qadfay ayaaba oofsashadii la keliyoobay oo isagu siddeetankii jeedaal ku dhuftay lam yaqac ilmawqica ma dhacayo meeshii maxaa yeele xadka ogidiisu dee imaamka ayaa leh ka waa la dayn intuu ka bogsanayo deedna waa la xadi markaa waxaa kala sheegaan culimadu masalan dadka hadday caayaan masalan qof hadduu qof caayo waxa u banaan bay kii la caayay dee isna intuu ku caayay inuu ku caayo la ilaahay baa yidhi wajazaau sayiatin sayiatu miluhaa xumaanta abaalmarinteed waa xumaan la mid a laakiin inuu aabihii iyo hooyadeed dee u tallaabo u gaadho ma aha rasuulku sal ly sl uxu labada qof ee iscaaya waxay yidhaahdaani ka bilaabay ayaa dembigiisu aaday maa lam yactadi lmadluum haddii aanu kii dulmi la dulmiyey aanu isagii taraarin oo aanu wuxuu doono ku hadlin dee waxaa markaas lagu caayana waa waxaan been iyo qadaftooni ku jirin yaa daalim ya axmuq waxyaalahaasoo kale ayuun baa la isku odhanaya ale waxaa la wariyey in zaynaba ay caaisho cayday markaasaa rasuulku ku yidhi cay buu idhi addayntii ku dheh dabeetana waa qaabisoo aad bay ula hadashay ilaa ay candruurtiiba ka qalashay markaasaa rasuulka wejigiisu aad uga weyftiima sida abu daawud iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan wallahu aclam kitaabu qaطci sariqati xadidda goynteedii ayuu kitaab yahay macnaha tuugga marka uu waxado ee gacanta la goynayo axkaamtii ku tacalluqaysay ayuu halkan nooga hadlaya markaa kitaabu sariqa ayaa ka wanaagsanaan lahaa isagoo yidhaahda oo qadciga ka dayay siduu zinadaba uga daayey markaa sariqa iyo saraqa intaba waa la yidhaahdaa luq ahaan waa akhdulmaali khufya waa maal hoos ahaan loo qaato ayaa la yidhaahdaa sharci ahaana waa akhdu maalin khufyatan dulman min xizi milihi bishuruudin ta'ti waxa weeye maal loo qaato si qarsoodiya oo weliba dulmi ah shaygaa meesha shayga la midkaa meesha lagu ilaaliyana laga qaato iyadoo shuruud gaarana loo eegayo waxa u asalaa aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa tuugga waxaday iyo tuugadda waxaday labadaba gacmahooda gooya baa ilaahay yidhi oo intaa hore ee kafka ayaa laga goynayaa jazaan bimaa kasaba iyadoo lagaga abaal marinayo waxa ay sameeyeen waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yidhi laa tuqdacu yadu saariqin ilaa fii rubci dinaarin fasaacida lama goynayo tuug gacantiisa ilaa diinaar afar meelood loo qaybiyey meeshii wax gaadha iyo wax ka sii badan mooyaan waxaa kaloo rasuulku xadiidku yihi lacana allahu saariqa yasraqu lbaydata fatuqdacu yadu wayasraqu lxabla fatuqdacu yadu allah lacnada tuugga xabad ukuna ayuu xadayaa gacantaa laga jarayaa xadhig ayuu xadayaa gacanta ayaa laga jarayaa marka xadiida ku soo aroortay aad iyo lixaad bay u badan tahay nin abulcalaa almacari la odhan jiray oo shareecada ka yar shakisnaa ama zindiiq ahaa ayaa gabay tiriyey uu markaa ku shaki gelinayo shareecada ama uu ku durayo wuxuu markaa yidhi yadin bikhamsi miiina casadin wudiyat maa baaluhaa qudicat fii rubci dinaarin tanaaqada maa lanaa ila sukuutu lahu wanastajiru bimawlana min alcaari wuxuu hi gacan bikhamsi miiina casadin wudiyat shan boqol oo dahab ah lagu diyeeyey oo magteedu bimacnaa ay ahayd shan boqol oo dahaba maa baaluhaa qudicat fii rubci diinaar maxaa rubcu diinaar loogu gooyey macnaha shan boqol oo dahaba siday magteed u ahaydna marka geela la waayo waataynu qadiim soo marayna alfu dinaar alfu dinaar baa loo guraya aw isnaa cashara alfi dirham ama labiiyo toban kun oo dirham qoladii reer fidada ahayd qolada kalena waxay u guurayeen buu yidhi kun dinaar markaa dee gacantuna inay nisbadiya ahaydo shan boqol oo dinaarba halaa kaga soo hagaagaya markaa wuxuu ihi gacantii haddii la jaro shanta boqol ee dinaar magteedu ahayd maxaa loogu gooyey rubucu dinaar aad bay u kala fogyihin bu i tanaaqada ma lanaa ila sukuutu low waa wix iska hor yimi bu i oo inaanu ka aamusna mooy wax kale nooma sugnaanin wanastajiru bimawlana min alcaari ilahay baanaanu ceeb ka magan gelayn waxaas waa ceebe nin alqaadi cabdilwahaab almaliki la yidhaah ayaa u jawaabo wuxuu ihi izu lamaanati aklaha waarkhasaha dullkhayaanati fafham xikmat albaari dulliga ay khiyaanadu leedahay ciziga ammaanada markay gacantu ammaano leedahay ee lagu xadgudbo ciziga iyo sharafda ammaanada ay leedahay baa qaali ka dhigay buuri gacanta oo gaadhsiiyey magteedii shan boqol oo diinaar dulliga khiyaanadu ay leedahayna khiyaanada iyo marka iyadu ay dee khiyaano samaysayna waa rakiis bay noqoto arbucu dinaar baa lagu jaray ilaahay xikmadiisa markaa fahnayu sheekh ibnuljawsi layla ayaa la weydiiye o wuxuu yidhi lamaa kaanat amiina kaanat hamiina falamaa khaanat haanat buuli markii gacantu ay mid aamina ahaydna qaali bay ahayd markii iyadu khiyaano ay samaysay jeebadada dadka ay u dhacdayna dee iyadaa sharafdii iska qaaday markaa sidaa u kala fahm buu yidhi ode waataynu meelo kaleba kusoo maraynay haddii masalan isha konton weeyaan haddii ay xurumaadka dada ku tacadido oo ay meelahaa ka eegto daaqadaha oo deetan la filin oo dhash laga siiyo dee waa hadur yushtaradu waxaa loo shardiyaa liwujuubihi goynta waajibitaankeeda fi lmasruuqi kalaxada iyo umuuran ayaa loo shardiyaa alawalu kownu rubucu dinaar waa inuu dinaar rubuci yahay khaalisan oo khaalis oo saafiya aw qiimatahu ama qiimihiisa waa inuu yahay walow saraqa hadduu xado rubucan sabikatan masbuukan oo markaa kaa aan la jarjarina oo laa yusaawi rubucan aan goynaynin rubuc madruuban oo la jarjaray falaa qadca goynimo jirta filaa saxi asax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay waxaa loo shardiyaa goynta waajibitaankeeda fi lmasruuq macnaa kala xaday arkaan buu leeyay waa masruuq iyo saariq iyo sariqa waa masruuqo waa kaa la xaday iyo sariqa xadid iyo saariq iyo kii xadaye markaa wuxuu sheekhu leeyahay waxaa loo shardiyaa markay goynta gacan goyntu ay waajibayso maalka masruuqa ah ee la xaday waxaa loo shardiyaa arrimo waxaa ugu horreeya kownuu rubucu dinaar waa inuu dinaar afar loo qaybiyey waa inuu qiimihiisa yahay iyo wax ka sii badan xadiidka waataynu tilmaamayn laa tuqdacu yadu saariqin ilaa fii rubci dinaarin fasaacida dinaar rubuci iyo wix kasii badan ayuunbaa lagu goynaya waxaa kaloo sharciga rubu dinaarkaasi khaalisan inuu yahay mid khaalis ahoo la shiilay oo yacni saafi ah rubucu dinaar dahab oo saafiya waa inuu yahay maxaa yeelay ka maqshuushka ah wax kale ay ku dhex jiraani dee rubucu dinaar xaqiiqaa maaha aw qiimatahu ama qiimihiisa waa in rubucu dinaar yuu ahaanil ama qiimihiisa waa inuu yahay waa in rubucu dinaar qiimihiisa u noqonaya marka haddaba xadiidka uu rasuulku yihi allaha lacnado saariqa wuxuu xadayaa xabadu kuna markaasaa gacanta laga jari wuxuu xadayaa xadhigu markaasaa gacanta laga jaraya waxay yidhaahdeen qaar baa yidhi waxay ahaayeen baydadan ukun caadiya maahae wax kale ayay ahayd xadhigganna bimacnaa xadhig dirham iyo udhigmayey bu ahaayo kadoonyaha lagu xidhay iyo qaar baa yidhi qaarkoodna waxay yidhaahdeen may waxaa loo jeedaa siduu u wadwada ee xabadda ukunta iyo ugu meeraysanayo oo xadhiggayaha iyo waxaa ayumu markaa dambe wax weyn gelaya markaasaa dabeedna loo dheeraynaya waxa uu sheekhu uhi walow saraqa rubucan sabikatan haddii uu xado rubuc dinaara sabikatan masbuukan si rubucuu sifo ugu noqdo yani waxaa lagu awilayaa masbuuq oo mudakara haddii uu axado rubuc sabika macnaa masbuuqahoo aan isagu mid la jarjaray oo la darbiyey oo lacag ahaan laga dhigay aan ahayn oo aan la jarjarina sidiisii markaa isaga kuusan ayuu xaday laa yusaawi rubucan madruuban oo aan markaa leekaanaynin rubuc madruubahoo markaa la jarjaro ee dee wixii lacagtiiya laga dhigo ee la nidaamiyo aan rubuc u dhigmaynin falaa qadca goynimo jirta fil asaxi asax haddaan qabanno maxaa yeelay dinaar marka la leeyahay dee waa makaa madruubka ah ee la darbiyey weeye mar haddii aanu madruubnimo ku gaadhaynin rubuucu dinaar haddaanu ku gaadhaynin xaggan sabiikanimadiisa waxba laga eegi maayo falaa qadca fi lasax taniguna wuxuu leey xagga wasanka umaa la eegaya waa lagu goynaya walow saraqa hadduu xadoo danaaniiro ayuu xaday danahaa fuluusan uu fuluus u malaynayay oo laa tusaawii rubucan rubacaan gaadhaynin utica waa la jarayaa wakadaa sababunna waa lamid rafun oo baadi ah oo fii jaybihi tamaamu rubuci inuu ku sugan yaho jayda uu ka jaahil noqday sida sax haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu shardi ma aha ninkan uu xadayaa inuu og yahay waxaanu xadaya nisaab inuu gaadho shardi ma aha mar haddii aynu sidaan nidhi hadduu xaday bu ihi danaaniir ayuu xaday dannahaa fuluusan uu isagu islahaa waxa weeyaan waa qadaadiici kale oo iska naxaas iyo waxaase danaaniir maahe oo iska fuluusaa kale laa tusaawi rubucan wuxuuse waa fuluus aan qiimaheedu rubuc gaadhaynin dee wixiina danaaniir bay noqdeen ila rubucu dinaar baana lagu jarayey qudica waa la jaray ninkaa gacanta oo maxaa yeelay dee sariqa iyo tuugo in shaygan xadaabuuqasi iyadana rubuc dee waaba ka badatay markaa marihiisa iska uu ku gafayna waxba la eegi maayo wakadaa sababun rasun waxaa isna la mida buu leeyay maro baali ah rasun bimacna alkhaliq albaali marada baaligaa rasun la yidhaha maro baali ah haddii uu xado oo uu iska garanayo inaanay rubucu dinaar gaadhaynin ayuu iskala buculi tan iska calabso fii jaybihina tamaamu rubuucin jeebadana waxaaba ugu jira qiimaheeda intii ka harhsanayd ee rubuca dinaarka ay ku noqonaysay ayaa ku jira xoogay baaba ku jira jeebadeeda rubucu dinaarkii ay ku buuxsanaysa macal qiimaheeda markaa jahidow ka saariqdinaw ka xaday waa la goynaysnaa sidaa saxe haddaan qaban maxaa yeelay nisaab ayuu dee ka saaray meeshii lagu ilaalinayo isagoo tuugo ujeeda de hadduu ka jaahil noqday shaygan masruuqa waxaa jinsigiisa hadduu ka jaahil noqdayna waxba ma raadaynayo markaa fi tamaami fii jaybihina maradaa jeebkeena tamaamu rubucin ayaa ku sugan marka qiimaheedii la eego ayaa rubuca intii dhammaystiraysayna jeebada ayay ugu jirta iyadoo lacagnimoa oo jahidow iskan saariqina waa ka jaahil sidaas wax haddaan qabana isna waa la jaray walow akhraja haddii uu bixiyo nisaaban buu min xirdin ka bixiyey maratayni laba jeer fain takhallala hadduu soo kala dhexgala cilmulmaaliki ninka maaligaa ogaantiisu hadday soo kala dhexgashiyo wa icaadatu lxirdi xirdiga soo celintiisu falikraaju haani sariqatun ukraa weeye wailaa haddi kale qudica waa la jaray fila saxeedaan qabano waxau sheekhu leeyahay nisaab iminka nisaabka nisaabu sariqa marka le waa rubcu dinaarkii nisaabkii xoolaha halkiisa gadaa u qaadan waxau sheekhu leeyahay haddii uu nisaab saaro bimacnaa rubcu dinaar ayaa min xirzin shaygaa meeshii lagu ilaalin jiray buu ka saaray maratayni laba jeer mid kastaaba labada jeerba wuxuu saaray in aan rubucu dinaar noqonaynin marka la isu geeyana waa isku rubucu dinaar waxau sheekhu leeyahay fain takhallala hadduu soo kala dhex galo cilmulmaaliki maaligi ogaantiisii masala markii horeu saaray buu maaligii ogaaday isagoo maaligii lahaa ogaaday buu haddana mar labaad saaray waicaadatu lxirzi waxaa soo kala dhex galay maaligii ogaaday oo xirsigii sidiisii ku celiyey masalan hadduu sanduuqii wax kala baxay buu sidiisiibuu sanduuqii u xidhay intuu markii hore jebiyey ayuu markii dambe ogaaday maaligii oo markaasuu xirsigii sidiisii ku celiyo uu xidhayba ama albaabkii wuxuu uga soo galay buu iska xidhay haddii ay soo kala dhex gasho labadaas aaridood maaliga ogaantiisa iyo xirsiga oo sidiisii lagu celiyey falikraaju haani saarida labaad sariqatun ukhraa waa xadid labaad waa tuugo labaad markaa goyni ma jirto maxaa yeelay mid waliba waxay ka socontahay tii kale wixii uu ku saarayna nisaab ma gaadhin markaa gacan goyni ma jirto wailaa haddii kaleo cilmiga maaligu aanu soo kala dhexgelin maaligii aanu ogaanin xirsigiina aanu ku soo celinin ee intuu markii hore waxoogay la baxay uu la tegay buu arkay inay yartoo isuu ku soo noqday maaligii oon weli ogaan xirsigina sidii uu kaga tegay u balaqan yahay ayuu ku soo noqdo kula baxay qudica waa la jari fida saxi asax haddaan qabano maxaa yeelay dee mar un baa laga soo qaadaya mar haddeen xirsigii laguna celinin maaligina aanu ogaanin kaanahu uu mar keliya ka wada saaray ayuunbaa laga dhigayaa maxaa yeelay qofka ficilkiisu dee ficilkiisa wuu ku dul dhismaa lanna ficil alinsaani yambani calaa ficli ficilkiisu ficilkiisa wuu ku dul dhismaa ficilka qof kale ayaanu ficilkiisa ku dul dhismaynin walow naqaba hadduu dalooliyo wicaa'a xindatin weel qamadi iyaa waxay ku jiraan iyo naxwa wixii lamida ayuu dalooliyey fansaba waxaa shubmay dabeedna saabun udica waa la jari fila saxiixata haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay shardi ma aha tuugada ninkan saariqa ahi inuu nisaabka isagu naf ahaantiisa u qaata waxba shardi maaha mar haddaynu sidaan nidhi wuxuu leeyahy sheekhu hadduu dalooliyo weel ay ku jirto xinto mase ama arbixili ama qamadil weel raashi ku jiro ama gadbad ayuu dalooliyey wanaxwa waxay la mida dee jirikaan saliidi ku jirtuu dalooliyey fansaba waxa shubmay dee nisaabun nisaab ayaa shubmay macnaha in rubucu dinaar qiimihiisu noqonayo ayaa ka shubmo daatay qudica waa la jari fila saxiixaasa haddaan qabano maxaa yeelay nisaab buu dee qofkani xaday meeshii lagu ilaaliyey buu ka xaday wax shubhayina uguma sugna taaniga asaxa ka hor jeedaana wuxuu leeyahay waargoyni ma jirto shaygani sababtiisa ayuu ku baxay dee sababtuna waa shay iska daciifa mar haddaanu ninku isagu la bixin yaynaan gacanta ku goynin buu leeyahay markaa qowlkaa hore ayagoo ku soconaya laqdibaa bay sameeyaanoo halkaa gogaalaysiyaal bay ka sameeyaanoo waxay idhahdaan lanaa shaksun waxaanu leenahay qof udica bisariqatin tuugo gacanta loogu jaray walam yadkul xirzan walam yaakud maalan kaasoon xirzina gelin xoolana qaadanoo haddana gacantii laga jaray marka dee meeshii isagu ma gelin isla markaa mana qaadanin haddana gacantii baa la gooyo dee waa masaladan aynu dul taagannahay walow ishtarakaha hadday ku shuraakobaan fii ikhraaji nisaabayni laba nisaab saaridooda iyo ku shuraakobeen qudica waa la jari wa ilaa haddii kale falaa la jari maayo waxau sheekhu leeyahay shardi maaha saariqu inuu mid keliya yahay eeha wuxuu leeyahay haddii ay laba saariq oo dee qaangaad ah oo mukalaf oo qaangaa mukallafiin ahi haddii ay ku shuraakoobaan fii ikhraaji nisaabeyn laba nisaab laba rubcu dinaar wax noqonaya ayay wada saareen qudica waa la jari maxaa yeelay mid waliba dee nisaab ayuu xaday mar hadduu mid waliba nisaab xaday waa la jaraya wa ilaa haddii kale oo kan la saaray laba nisaab hadduu ka yar yahay oo laba rubucu dinaar nisfu dinaar aanu isla gaadhaynin fala la jari maayo midkoodna maxaa yeelay dee mid waliba nisaab ma xadin midkoodna nisaab ma xadin walow saraqa khamran hadduu xado iyo khinziiran doofaar wa kalban iyo ay wajilda maytatin oo bilaa dabaqin magdina falaa qadca goyni ma jirto ee fain balaqa hadduu gaadho inaaulkhamri nisaaban hadduu gaadho qudica cala saxiixi saxiix haddaan qabanna waa la jari walaa qadca goyni fii tumbuurin dahalkaa kamankaada tunto gacan lagu jari maayo wa naxwi wixii lamida waqiila waxaa la in balaqa mukasaruhu jajabkiisu hadduu nisaaban gaadhayo qudica waa la jari qultu waxaan nawawi haddaan yaa haaniya ayaa asaxu sixo badan waxau sheekhu leeyahay waxaa loo shardiyaa shaygan masruuqa ee la xadayo ee gacanta la isku goynayo shay muxtaramo xurmale inuu yahay mar haddaan sidaan nidhi ninkii hadduu xado uu saaro khamran ayuu saaray wakhinziiran doofaar ay markaa gaalo meel ku xahaysatuu la dhacay wakelban ay buu kaxays ula mid la kaydaystay ba ahaadeen waljilda maytatin harag mayto bilaa dabqin aan la magdiin ayuu xaday falaa qadca goyni ma jirto maxaa yeele waxaa lasoo sheegay dee xoolo maaha waxaan maal muxtarama inay yihiin bay ahayde muxtaram maaha maal maaha bilaa dabqin markuuna leeyahay haragga magdin la-aan haragga madbuuqa isagu waa xoolo oo waa lagu jarayaa haddaba wuxuu sheekhu leeyahay weelka khamrigu weelkaa khamrigu ku jiray hadduu nisaab gaadhayo oo isagu weel ahaantiisa uu nisaab ugoynayo qudica cala saxiixi waa la jari maxaa yeelay nisaab ayuu xaday oo xirzigii lagu ilaalinayay buu ka xaday wax shubhaana kuma leh weelaykaadii ku jirto oo kale hadduu qofku xado dee waa lagu jiraya biitifaaqi lculamaa kana waa lamid bay dhahay oo dee kaadi kama liito taaniguna wuxuu leeyahay maya oo war waxaan in la daadiyaaba markii horeba aynu ku amranayno dee laynooga baahnaa marka mar haddii waxaan daadintiisa layna faray waxba yaa ninkaa halkaa gacangoynaya aanay uga imanin maalku weelkaa ugu jiray siduu doonaba ha ahaadee shubho ayay noqonaysaa waxaa kaloo sheekhu uhi walaaqaad caafii dumbuurin dumbuurku waa kamankan ay tuntaan weliba kaa dhinaca intuu u wen yahay sidaa u samaysanaya dhinaca kalena u dheer weeye ay markaa faraa ku garaacaan kaasaa dumbuurka la yidhaahdaa kaawa naxwiyo wixii la mida ay garaacayeen ee saliibkii iyo sanamkii iyo lamidka ahaa ee qofka ila sharcigaa marka hore bayna faray waxaan in la jejebiye lagu goyn maayo qofkii hadduu qaato maxaa yidhaha macsiyada dee wixii lagu gaadhiyay suulinteedu waa shay manduubaho shubha markaas ayay noqotay xadkii reebtaa diil baa wuxuu leeyahi balaqa mukasaru hadduu gaadho burburkiisu misaabar hadduu gaadhayo xadhigiisa iyo waayirkiisa yar iyo looxiisa yar iyo waxaa haddii laysu geeyo laydha bal meelaha lagu nabnabto haddii uu nisaab gaadhayo udica waa la jari ninkaa gacanta waa lagoy maxaa nisaab ayuu de xisigiisii ka xad nawaagaa wuxuu leeyahay qultu waxaan ihi athani asaxu kan ayaa sixo badanoo qolkan ayaa saxiixa ah kan ayaa markaa isagu toosan ayuu leeyahay athani wallahu aclam shardiga labaad kownuhu ahaanshihiisa ayaa la shardiyaa milkan ligayrihi uu yahay ee falow malakahu hadduu ku mulkee biirsin dhaxal iyo wakayrihi qabla ikhraajihi min alxirsi intaanu meeshii lagu ilaaliye ka saarin ow ama naqasa fiihi can nisaabin buu ka nuqsaamay biaklin cunid ayuu kaga nuqsaamay iyo wakayrihi lam yuqdac lama jarayo wakadaa in iddacaa milkahu hadduu sheegtana waa lamid calonasi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay waxaynu ku soo dhex jirnay shuruudda shayga la xado ee gacanta qofka lagu goynayaa shuruuddiisii markaa shardigii u horeeyey waxaa inuu rubucu dinaar khaalisa iyo wax ka sii badan yahay halkana kii labaad buu sheekhu inooga gelayaa ee wuxuu leeyahay waxaa shardi ah marka shay qofka lagu goynayo gacanta shaygaa uu xaday kownuhu milkan ligayrihi waa inuu yahay milki iyo hanti cid kale ay leedaho onu isagu lahayn waa inuu yahay marka haddii aynu sidaa nidhi masalan ninku hadduu xoolihiisa xado xoolihiisiioo masalan cid kale u haysay ama waaba rahan buu ahaa amaba waa kiraysnaa wuu xaday amaba dee qof baa u hayey kiibuu usoo dusoosee tuugta ayuu qaatay kaa markaa gacanta la jari maayo maxaa yeelay waxaana waxaday waa milkigiisii markaa kownuhu milkan ligayrihi waxa uu xaday ee gacanta lagu goynaya waa inuu yahay milki cid kala leedahay waxaa kaloo haddaba sheekhu yidhi haddii uu milkiyo shaygii uu xaday buu milkiyey biirsin wakayrihi wuxuu ku milkiyey dhaxal ama kayrki ayuu ku milkiyey uu iibsaday qabla ikhraajihi min alxirsi isagoon ka saarin meeshii xirsigii meeshii shayga lagu ilaaliyey isagoon ka saarin ayuu abu dhaxal u helay ama uu iibsadayba ama ma milkina naqasa fiihi xirsiga dhexdiisii ayuu can nisaabin kaga nuqsaamay isagoo xirsigii ku jira ayuu nisaabkii ka nuqsaamay oo muxuu ku nuqsaamay biaklin dee cunid masalan dadkii lahaa ayaa dee qayb ka mida cunay wakayrihi oo masalan dabbaa qabsaday oo wuu gubtayba lam yuqdac lama jarayo maxaa yeelay masalada hore aynu idhi markuu mulkiyo dee wuxuu soo saaray waxa weeyaan milkigiisii markanaynu nidhi ama wuxuu ku nuqsaamay cunid ama wax kalena dee nisaab soomuu saarin nisaab inuu soo saarana shardiguu ahaa waxaa kaluu sheekhu leeyay wakadaa in iddacaa milkahu hadduu sheegto qofkan saariqa ay waxaanuu xaday inuu isagu milkisan yahay uu milkigiisii yahay hadduu sheegtana waa lamid la jari maayo cala nafsi haddaan qabanno dee milkigaana aanu u tiirinin tuugada kadib hadduu idhahdo intii aan xaday ee xaakimka loo geeye baan milkiyey taasi ma soconaysa e milki ka horreeyey xadidda hadduu sheegto isna gacanta la goyn maayo maxaa yeelay markay markhaatiguna dee masalan sariqaduna markhaatiga ay ku sugantay ee isna saa sheege la goyn maayo maxaa yeelay waxaa dhici karta inuu run sheegayo shubha reebtaqa goyntii ayay noqotay dabe imaam shaaficina wuxuu ihi asaariqu dariif ayaa la yidhaha waa ninkaa dee fariidka ahee faqiih ahee iska difaacay ee goyntii qawl ayaa wuxuu leeyahay ama wej mukharaja ayaa wuxuu leeyahay maya waa la jaraya gacanta ninkan milkigiisa sheegtay dee waxay noqonaysaa dariica nin waliba intuu xadaaman bu odhanaya anaa loo dabeedna waa la iskaga dhaqaaqaya dadku waxba ma isku reebi maayaan ayuu yidhi waxa ise ku xambaaray waxa uu sheeganayo haddii ise kale o aanu markhaati usoo taagin dee dariicay noqonaysaa dadku ay xoolaa iskaga dhacaan walow saraqaa hadday xadaan laba waddacaahu axaduhumaa midkood lahu isaga u sheegto ow ama lahumaa labadoodaba u sheego fakadabahu laakharu kii kalena beeniyo lam yuqdaci ilmuddaci kaa sheegtay la jari maayo waqudica alaakharu ka kalena waa la jari filasaxi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay hadday laba waxay xadeen maal laba nisaab iyo wax ka badan gaadhaya maalkaasay xadeen waddacaahu axaduhumaa maalkii buu mid sheegtay oo yaala buhi lahu isaga ayuu sheegay wuxu uhi anaa leh aw lahumaa ama labadooda bisha wuxu uhi labada yadaa wada leh ama aniga ayaa gaar isagale buuhi aw lahumaa ama labada yadaa wada leh buuhi fakadabahu laakharu kii kalena waa beeniyey wuxu uhi waxba kama jiraan malihid adugu ma wadalihin ayuu yidhi lam yuqdaci ilmuddaci hortu kaa sheegtay ee isaga intay xadeen le anaa le ama waynu wada leenahay la jari maayo waqudica alaakharu kii kale waa la jaraya fila saxiix haddaynu qabanno maxaa yeelay dee wuxuu qirtay kaa isaga la jarayaa inuu nisaab xaday wax shubhaana aanu kulahayn laakiin kan kale mar hadduu milki sheegtay milkigiina suurtagel yahay la goyn maayo gacantii wain saraqa hadduu xado min xirdi shariikihi ayuu mushtarakan ka xaday falaa qadca goynimo jirto filadhari haddaan qabanno wain qalla nasiibuhu nasiibkiisu haba yaraadeen wuxuu sheekhu leeyahay nin baa wuxuu xaday meel xirziyahoo sharciyan meeshii wax lagu ilaalinayba wuxuu ka xaday min xirdi shariikihi kay wax wada lahaayeen masalan qasnadiisii iyo meeshuu wax ku ilaalinayey ayaa wuxuu ka xaday mushtarakan maal ay wada lahaayeen xoogay isugu jiray ayuu khasnadii intuu jabsaday la dhacay falaa qadca goynimo jirta filadhari haddaan qabanno wain qalla nasiibuhu ninkaa nasiibkiisu haba yaraado oo wax yarba shuraakaha ku ahaade e la goyn maayo maxaa yeelay dee ninkani wuxuu ku leeyahay jus kasta xaq shaayica ayuu ku leeyahay jus kasta xaq shaayic oo ku fidsan ayuu ku leeyahay shubha ayay noqota ahaaliu shardiga saddexaadna cadamu shubhatin fiih wax shubha ah waa inaanay ugu sugnayn falaa qadca goynimaha nin bisariqati maali aslin iyo wa farcin iyo wa sayidin maalkooda xadidiisa lagu goyn maayo waladhanuha qaطcu axadi zawjayni laba isqaba midkood in gacanta la jari weeya bil aakhari ka kale xolihiisa hadduu xado waxau sheekhu leeyahay shardiga saddexaad ee shayga qofka gacanta laga goynayo loo shardiya waxa weeye cadamu shubhatin fiihi waa inaanu wax shubha ah aanu ku lahayn wax shubha iyo isbootiis iyo wakan waa inaanu ku lahayn shubhatulmilki waa inaanu jirin wax milki markaa shabaho u eg masala dee maal mushtaragisa iyo cid kale ka dhaxaysa ka xaday shubhatu faacil oo kale maal ayuu waxaanu u qaatay suuro sariqo isagoo moodayo inuu milkigiisii yahay ama milkigaas ama farciisi yahay ama shubhatulmaxal oo masalan ibnigii oo dee maalkii asalkiisa xada ama asalkii oo maalkii ibnigiisa xada marka waa shubhatulmilki iyo shubhatulfaacil iyo shubhatulmaxal intuba way dhici karaan marka wuxuu leeyahay sheekhu mar haddaan saan idhi qofkaasi waa inaanu shubha ku lahayn ilain xadkani waxa la yudraw lxuduuda cala lmuslimiina ma stadactu war ka reeba oo shubhooyinka iyo waxyaalaha xuduudda ku reeba markaa la jari maayo buu leeyahay bisariqati maali aslin haddii uu asalkiisii waalidkiisii usuushiisii cid ka mida maalkooda hadduu yani faraci xado lagu jari maayo wa farcin hadduu asalkii faraciisa iyo tafiirtiisa ilma soo gelaya hadduu xoolihiisa xado lagu jari maayo maxaa yeelay dee waxay leeyihiin mid kasta maalkiisu wuxuu u yaallaa ka kale baahidiisa iyo xaajadiisa oo masala odaygii dee haddii baahiyo wuxuu yimaadeen waa waa waa inanka waa laga qaadayey odayga had- inanka dex waa laga qaadayay markaa maalkoodii ayaa dee maalkaa isku jira layska nafaqaynaya mararka qaarkood ee mid walba xaajada iyo baahida ka kale laga gudaya ahaa wa sayidin hadduu addoonkii xada maalkii sayidkiisana isnaa la jari maayo dee maxaa yeele manfacadiisa ayuu mutay waladharu laakiin qadcu axadi zawjeyni bilaakhar labada zawj hadday wax kala xadaan labada isqabaa hadday wax kala xadaan kaa xaday ka kale maalkiisa xaday waa loo jarayaa maxaa yeelay nikaaxani dee waa caqdi manfaco ku dhisanoo isagu ma raadinayo xadka reebidiisa si ijaaradii oo kale waman saraqa qofka xada maala baytilmaali ayuu xaday in furisa haddii maalkaa loo gooyey lidaa'ifatin koox laysa huwa minhum aanu ka mid ahayn qutica waa la jari wailaa haddii kale falaasaxu annahu isagu in kaana lahu xaqun hadduu fi lmasruuqi ugu sugan yahay ka maali masaalixaba weeyaane wa ka sadaqati ma weeyaane wahuwa isaguna faqiirun weeye falaa maya wahuwa faqiirun falaa maya wailaa haddii kale qudica waa la jari waxau sheekhu leeyahay qofka xada qofka muslima ee xada maala baytilmaali baytulmaalka iyo bangigaa dadka muslimiinta ka wada dhexeeya iyo khasrada dadka muslimiinta xoolaheeda qofka xada bal waad eegi buu leeyahy tafaasiil baa ku jirta in friza haddii loo jaray oo loo gooyey oo loo soocay farzul aswaat masalan waa tirinta haddii macnaha loo soocay oo loo saaray lidaa'ifatin koox haddii loo saaray kuwa qaraabada masaakiinta iyabaa loo saaray laysa huwa minhum daa'ifadaa iyo kooxdaa loo saarayna ka mid maaha isagu daaifada iyo kooxda ama masaakiinta usha ama fuqarada ama dawil qurbaha ka mid maaha isagu qudica waa la jari maxayli wax shubha kuma le kaa wa ilaa haddii kale oo maalka daa'ifo looma jarine ee waa maalkii waa isku wada jiraan falasax wuxuu leeyahay sheekhu asaxu waxa weeye asaxu waxa weeye ha in kaana lahu xaqun fi lmasruuq haddii uu ku leeyahay maalkaa uu xaday hadduu xaq ku leeyahay waa maal masaalixda loogu talagalay dadka muslimiinta ah oo masala dadka fuqarada baa loogu talagalay iyo masaalixda iyo danaha dadka muslimiinta ah wa ka sadaqatin waaba sadaqaba wa huwa faqiir isna waa nin baahan ama waa nin deesan falaa yuqdacu lama jarayo lama jarayo maxaa yeelay markuu maalku maal masaalix yahay dee xaq buu ku leeyahay qaniba ha ahaadee markan kalena dee waabu mutayba mar hadduu faqiir yahay ama nin qaamaysan uu yahay wuu mutay siaasaan loogu goynaynin wa ilaa haddii kale wax xaqa kuma leh wax xaquu ku leeyahay ma jirto qudica waa la jari oo dee shubhadii baa meesha ka baxday wlmadhabu madhab waxa weeye qadcuhu in lagu goynayo bibaabi masjidin masaajidka albaabkiisa wa jidcihi iyo tiirarkiisa iyo kuwa waxa dusha laga saaray haya la xusri gogoshiisa maya wa qanaadiile iyo tiriyo tusraju la shido walasaxuna qadcuhu in lagu goynayo waa bimawquufin mid la waqfay wa umu waladin iyo umu walado saraqaha uu xaday naa'imatan iyadoo hurda u majnuunatan ama iyadoo waalan waxau sheekhu leeyahay madhabku waxa weeye in qofkii muslimkaa lagu jarayo hadduu albaabkii masaajidka fujisto wa jadcihi jadciguna waa kuwaa dee saqafku uu saaran yahaye qoryaha markaa sidaa u dhararan ee saqafka ama jingid ama hayo weeye iyo tiirarkiisa iyo wixii la mid a iyaga hadduu xado waa lagu goynaya maxaa yeelay albaabkan waxaa loogu talagalay dee inuu ilaaliyo tiirkan waxaa loogu talagalay camiridii iyo hayntii baa loogu talagalay wax shubhaa uu ku leeyahayna ma jiro laa xusri hadduu xado laakiin iyada xasiirka iyo cawiha hadduu xado loo diyaariyey isticmaalka iyo wixii kale la goglanayay wa qanaadila tusraju haddii uu hado masalan tiriyo ama faynusyadii lagu shidaya iyada gacanta lagu jari maayo yacni waa tuugo oo iyada tuugo maaha maaha waxa weyn waa tuuga wixii laakiin tuuga gacanta lagu gooyo ayaanay noqonayninoo dee waxaani masaalixda muslimiinta ayuu u wada yaalay xaq buu ku leeyahay si baytulmaalkii oo kale marka gacantii lagu jari maayo alraabicu ka afraad kownuhu muxrazan waxa shardiya in la ilaaliyey oo maxaa lagu leeyahay bimulaaxadatin awrid aw xasaanati mawdicihi ama meesha uu yaallo adkaanteeda fain kaana bisaxraa hadduu ku sugan yahay meel bannaan aw masjidun ushturida waxaa la shardiyaa dawaamu lixaadin daymo daa'imideed ayaa la shardiyaa wain kaana bixusnin haddii meel uu ku sugan yahay la adkeeyena kafaa lixaadun daymo muctaadun oo laba caado yeeshay ayaa ku filan halkaa hore waxaan dhaafay sharaxeedii haddii masalan walasaxu qadcuhu bimawquufin haddii qofku uu shay mawquuf aho cid kale lagu waqfay shay cid kale lagu waqfay hadduu xado de waa la goynayaa gacantii maxaa yeelay waa maal muxrazo dee cid kale leedahay ama aan nidhaahna waqa mawquufka milkigu ilaahay u sugnay ama waa mawquuf ama waaqifkaale midkaan doonaba aan nidhaahne dee ninkale shaqo kuma leh hadduu xadana asax waxa weeye in lagu goynaya gacanta umuwaladin saraqaha hadduu umuwalado gabadh umuwalado oo addoonu ka ilma dhashaday hadduu xado iyadoo naa'imo ama iyadoo majnuuno waalan iyadana gacanta waa lagu jarayaa maxaa yeelay qiime ayaa dee lagu magdhabayey haddii ay caaqilo tahay arkayso i soo jeedda ayada gacanta lagu goyn maayo kii xadayoo dee waxay karaysa inay iska difaacdo daba wuxuu sheekhu leeyahay ka afraad ee shuruudda shayga masruuqah ee la xaday waxaa ka mida kownuhu muxraza waa inuu yahay mid la ilaaliyey oo shaygan ashyaada la midka a meesha lagu ilaaliyo ee la dhigo shay lagu ilaaliyey waa inuu yahay qofka gacanta lagu goynaya ijmaac baa loo hayaa in shaygaasi uu yahay mid dawran si ibnu mundir soo naqlinayo waxaan muxraz ahayna xoolaa lacag halkaa banaankaa la iska dhigo o la iskaga tegey hadduu qofku qaato gacanta lagu goyn maayo waa inu wax la ilaashaday yahay laa qaطca fi shayin min almaashiyati ila fima awaahu lmuraaxu wuxuu rasuulku yidhi lagu goyn maayo qofka xoolo ilaa wixii dee xeradu ay hoyso mooyaane maxaa yeelay dee waxaa ku jira meesha markaa khatar iyo dhibaato weyn ayaa ku jirta sidaa daraaddeed ayaa lagaga joojinayaayo goynta loo xukumay haddaba ilaalintaa iyo ixraasgaasi laba mid buu noqonayaa buuhi imaa bimulaaxada dee waa la dhawraya qof baa fiirsanaya oo shaygiisii eeganaya aw xasaanati mawdicihi ama cidima ilaalinayse meesha uu ku jiro ayaa adag xasaana min ataxsiin bimacna almanc meeshaasaan meel la mari karayo aan ahayn markaa labadaa miduu hadduu qofku ama shaygii dhawranayo ama haddii uu meesha u dhigtay ay adag tahay iyadana qofkii gacanta waa lagu jarayaa markaa haddaba xagga xirzigana waxaa loola noqdaa xagga curfiga maxaa yeelay sharciga iyo luqada midnaba laguma xadaynin mar haddaan shaygana daabit aanu ku lahayn sharciga iyo luqada toona curfiga ayaa loo celiya masalan shayga la kala iibsaday kala qaadashadiisa oo kale curfigaa loo celinaya ixyaagii dhulkii la noolaynayay oo kale dee masalan kutubtu waxay amirta hadduu ninku daar ka dhiganayo sayn horaba usoo marray dee waa inuu saqaf gidaar taagaayo wax saaraa dusha innaga maanta dee sees in la geliyo meelaha qaar bay oodi ayu tahay ay u noqonaysaa ixiyeyn qofkii inu ooto amaba seeskii baa unoqonaya markaasa ixiyaha iyo qabdigayo ayaa xirsiguna u noqonaya haddaba xirsigu waxay isku khilaafaan shan weji ayay iska khilaafaan shantaa weji waxa weeye xagga maalka way iska khilaafaan oo maalka wanaaggiisa iyo liidashadiisa dee masalan raaldi xashiishka lagu guro iyo mid macdan oo meel yaalla oo alaab kale isna lagu samaysto dee isku xirsi noqon maayaan mid waxaa laga yaaba qolqolkaasi inuu noqdo midna waxaa laga yaabaa in dee maqsin dambe iyo kabad iyo wax lagu qufulo mooyaane aanu xirsi u noqonin meel kale markaa xagga maalka nafaas ahaan iyo khisa ahaan xisigu wuu isku khilaafaa waxaa kaloo isku khilaafaa xagga beledka weynidiisa iyo dee tuugtiisa iyo khaymintiisa badidiisa waxaa laga yahay beledka dee iska caadiga iminka tuulayaasha oo kale dee tuugba ma joogo way iswada garanayaanoo haddaad go-aaga kaga sii tagta oo meelaha dhirtaa haddaad sii saarto waad ugu soo noqonaysaa laakiin meeshii laysugu soo wada galay de haddaad ka jeesato kale ama de haddaad seexatee dushiisa dushaada laga qaadanaya marka xaggaana wuu iska khilaafaa waxaa kaloo iska khilaafaa xagga waktiga xagga waktiga dee mar ummaddu iska degan tahay oo iska amni jiro iyo maray iskula yaacday oo markaa dee iyadana isku xirsi shaygii noqon maayo xagga suldaanka awooddiisa iyo awood darradiisa haddii maamul adeegi jiro oo tuugta iyo khaayimiinta iyo dee ku guraya iminka maamullada jira dadka wanaagsan iyo kuwa ahludiinkaa iyo waxaasunbay eegtaan tuugta iyo waxaasina de waaba kuwa meel walba fadhiya haystaan markaa xaggaana way iska khilaafdaayo haddii dee maamul caadilo oo tuugta iyo khaayimiintii wuxumaa qabanayay iyo meel dee laysu wada dhacayo macalkii waxhaysay iyo kaan waxba haysan xaggaana way iska khilaafaysaa waxaa kaloo iska khilaafaysaa xagga habeenka iyo maalinta oo meel maalintii wixii wax xirsi u ahaa ayaan habeenkii u noqonaynin oo iyadana kitaabka inoo sheegi doona marka haddaa wuxuu sheekhu yihi fain kaana bisaxraa hadduu ku sugan yahay meel banaan meel banaan ayuu ku sugan yahay ow masjidan ama masjid buu ku sugan yahay shaygaa la xaday meel saxro banaan buy ama masaajid buu yaalla ama wadu yaalla oo shuruudda waxaa la shardiyaa dawaamu lixaadin lixaad laaxada waa masderkeedi waa yacni eegmo joogto ah ayaa la shardiyaa in daymo joogto ah loo yeesho ayaa la shardiyaa maxaa yeelay sidaasaa curfi ahaan ay xisi ku noqonaysaa way kaana bixisnin haddii meel la adkeeye ay ku sugan tahayna oo masalan dee albaab la qufulay oo kale kafaa waxa ku filan lixaadun dayma muctaadun oo caado ah baa ku filan inay daa'imtaana waxba shardi maaha waistiblun waistablun xeladaa farduhu xirsu dawaabin weeye laa aaniyatin iyo wasiyaabin maya wa carshatu daarin iyo wa sufatuhaa xirsu aaniyatin iyo wasiyaabi bidlatin weeye laa xulliyin iyo wanaqdin maya waxau sheekhu leeyahay xirsiguna wuxuu isku khilaafaa shaygan la xaday noociisa ayuu xirsiguna isku khilaafaa waxau sheekhu leeyahay haddii istabliga meesha la dha stablun stabli waxa weeye waa meeshaa fardaha lagu xareeyo dashfardood bay odhan jireen wadaadadu xirsu dawaabin daabadihii ama dameera ha ahaadaan ama fadaha wax kale ha ahaadaane dee xirsi bay u noqonaysaa iyo dhawrid maxaa yeelay mar hadduu maashiyad iyo xooliiba kada xilsigooda halkay uhoynayeen de halkaasina waa la mid ka weliba de waa marka uu la xidhiidhsan yahay dhismayaasha iyo de meeshii la deganaa hadduu cidlo yahayna de waa in cidilo joogtaa laa aaniyatin iyo wasiyaabin xeradaa farduhu dee weel iyo marya ayaan xilsi uga dhiganaya ma noqonayso sibli xilsi umaaha wa carsatu daarin daarta banaankeedii ama daaradeedi wa sufatuhaa markaa carsadu waa saxnu daar bay dhe saxnu daar wa sufatu daar waa isla banaankeeda iyo daaradeedaasun weeye masala aqalkii dee maqsin dhawrka maqsin ahaa dee waa daaradiisa iyo banaankiisaasi xirsu aaniyatin weelkii iyo wasiyaabi bidlatin maryihii shaqada iyo meelahaa dee xarkaa haddii layska sudho weelkii haddii meelahaa layska dhigo xirsi ayay unoqonaysaa xayl curfiga ayaa sidaa keenay dee waana aaniyada iyo maryaha bidlada iska liitay maryaha shaqada iyo weelalka iska liitay dee mustacmalkaa weeye laa xulliyin wanaqdin xullidii ay dahabkii ay dumarku waxa isku qurxinayeen iyo lacagtii iyo maryihii wanaagsanaa iyo weelkii wanaagsanaa iyo waxaa dee daaradda iyo xarkaha iyo xirsi u noqon maysa waa in aqalada iyo kabadhada iyo lagu xidhaabay noqonaysaa marka halkaasi waa xirsi haddaynu idhaahnana waxay ka dhigan tahay qofka ka xada waa lagu goynaya xirsi maaha markaynu idhaahnana qofka ka xada lagu goyn maayo weeyaana taa kala haysta walow naama bisaxraa hadduu seexdo meel banaan ow masjidin buu seexday calaa sababin maruu ku seexday ow tawasada wuxuu barkeystay mataacan alaab fa muxrazu weeye ee falow in qalaba hadduu isrowo fazaala canhu dabeedna uu ka zuulo falaa muxras noqon maayo xoolahaas waxa uu sheekhu leeyahay hadduu qof seexdo bisaxraa meel banaanuu seexdo ama masaajid buu seexdo calaa sawbi mare ayuu ku seexdo cumaamadiisiibuu ku seexdo ow tawasada mataacan ama alaabuu dee barkay oo barkibo ka dhig makabihiisiibuu barkada fa muxrazun waxaas uu ku seexday maradaa uu ku seexday ama taa u barkibaysay waa muxraso waa mid la dhowroo kaxada waa lagu goynayaa maxaa yeelay dee rasuulku waxau ku jaray safwaan ninkan eegoysa ayuu ku jaray waanu ku jiifay markaa nin baa ka xaday waa lagu jaray de haddaba wuxuu sheeku uhi falaman qalaba markuu seexday iyo nin hurdo xun buu ahaayo wuu isroge wixii uu barkaday iyo wuxuu ilaalinayeyba fazaala canhu waa ka zuulay markaa maradiibuu ka zuulay wixii barkanaabuu ka dhacay fala markaa muxras noqon maayo ninka dee u yimaadee ka dul qaata markaa lagu jari maayo gacantiisa wa sawban alaab maro wa mataacun iyo alaab wadacahu biqurbihi dhowaantiisa u dhigay bisaxraa meel banaana u dhigay in laaxadow hadduu dhowro muxrasun weeye wailaa haddii kale falaamaya wa shardulmulaaxidi kaa dhawrayana waxa u shardiya qudratuhu inuu karayo calaa manci saariqin tuugga mancindiis biquwatin waa inuu ku macnayo istiqaasatin ama dee yeedhasho cid kaa u yeedho waxa uu sheekhu leeyahay maro iyo alaab uu qof leeyahay oo wadacahu biqurbihi bisaxraa meel banaana buu joogay oo alaab iyo mariyo ayuu agtiisa dhigay in laaxadow hadduu dhowro oo uu fiirsanayo muxrazun waa la ilaaliyey kaasoo ninkaa usoo dhaca ee qaata waa lagu jaraya curfiga ayaa saakiinaya wa ilaa haddii kaloonu dhowraynin uu iska seexday intuu halkaa iska dhigay meel banaan ayuu iska quuriyey ama dabarkuu jeeday ama sheekuu iska galay dabeetana mid imtixaan ba iska dhufsaday fala markaa muxras noqon maayo xoolahaasi oo qofkii lagu jari maayo haddaba waxaynu nidhi alaabtan masalan saxraaga la dhigay waa in la dhawraa meel xisniya waa in qof dhawraya kafaa lixaadu muctaadu maynu soo nidhi qof dhawraya waa inuu jiraa haddaba wuxuu leeyahay shardiga qofkan dhawraya alaabta masalan banaanka aya la dhigay waxa weeye qudratuhu calaa manci saariqin waa inuu awood u leeyahay saariqa inuu diido oo muxuu dee biquwatin hawaadeed xooga fer buu kaga daandaaminaya waa kasoo ridaya aw istiqaasatin ama yeedhasho istiqaasa ama isticaana labadaba way nusuk way dhigeen cid kale kaalmaysi ama cid kale u qaybsashi waa inuu mid uun ku difaaci karayaa hadduu kan masalan nin xanuunsanayo la yidhi bal hadda halkaasun kasii eegoon isma dhaqaajin karaynin oo saariqu dushiisa kala tallaabsanayo ama ilmo yaroo la yidhi kusii agac yeeroo sii eeg markaa muxras ma noqonayo xoolahaasi e dee tuuggii xaday gacanta lagu jari maayo wa daarun daar buu sheekhu uhi munfasilatun ka soocan can ilcimaarati meeshii la deganaa in kaana bee hadduu kusugan yahay qawiyun mid awood loo yaqdaanu soo jeedaa xirzun weeye maca fatxilbaab iyo wayqilaaqihi wailaa haddii kale falaa maya waxau sheekhu leeyahay daar munfasilo ah oo ka socan can ilcimaara meeshii la deganaayo xaafadii bay ka fog tahay o dee ama beeray ku dhex taallaa ama koolna shishay ku taallaa daarta noocaasa in kaana be hadduu ku sugan yahay mid dhowrayo qawiyun xoog loo yaqdaanu soo jeedaa mid xoogla oo soo jeedaa hadduu ku sugan yahay xirzun xirzi bay u noqonaysaa waxa ku jira iyadii waa ku jira xirzi waxa ku jira xirzi bay unoqon daartaas maca fatxilbaab iyo waiqlaaqi albaabkoo xidhan iyo albaabkoo furanba mar hadduu qofka awoodani ku dhex jiro ee soo jeeda oo ilaalinaya waa muxris markaa oo ciddii qaadatay waa lagu goyn wa ilaa haddii kale cid kuma jirto dheh ama waa ku jiraaye de waa iska seexday ama ilaa afar suuray ku roosumami kartaa afar wailaadaasi oo masalan qofba kuma jiro albaabkuna waa xidhan yahi ama qof baa ku jira daciif oonu aaba yeelayn ama qof waa awood oo hurda oo albaabkiina u furan yahay ama mid hurda oo qawi ahoo albaabkiina u xidhan yahay intaasoo suurana falaa xirsi ma noqonayso oo qofkii gacanta lagu jari maayo wa muttasilatun daar la xidhiidhsan cimaaradu xirzun weeye maca iqlaaqihi iyo waxaafidin walal maayahum bahaadeen wa maca fatxi iyo wa nawmhina hayru xirzin weeye laylan wakadaa nahaaradna waa labadi sidaa sax wakadaa yaqdaanun mid soo jeeda ayaa lamid oo takafalahu uu dala'saday saariqun sida saxi haddaan qabanno ee fain khalad hadday ka qaali noqoto falmadhabu annahaa xirzun nahaaran maalintii waa xirzi zamana amnin iyo wa iqlaaqihi fain fuqida shartun haddii la waayna falaa maya waxau sheekhu leeyahay daartii mutasilada ahayd ee iyadoo abniyada iyo dhismaha kale iyo xaafadaha ku dhex jirtay xirzun xirzi ayay daartaasi u tahay waxa dhexdeeda ku jira habeen iyo maalinba waa se goorma marka laba arrimood la helo maca iqlaaqihi markuu albaabkii u xidhanyay wa xaafidin wa maca xaafidin cid ilaalisaane ay ku jirto albaabkeedana ay xidhato habeen iyo maalin midkay doontaba ha ahaatee walow naa'imun haba hurde e daartaa iyo wixii daartaa wixii ku jira waa muxriso wax la dhowray wey maxaa yeelay dee saariq wuxuu khatar ayuu kaga sugan yahay inuu ninkaasi daalacdu ku baraarugo way taas waa taa wa maca fatxi wadaaru lmutasila daarta la xidhiidhan dhisma maca fatxi marka albaabkii uu furan yahay wa nawmihi albaabkii oo furan kii ilaalinayana uu iska seexdo hayru xirzin laylan habeenkii ma ilaashana habeenkii ma ilaashana maxaa yeele mar haddii albaabkan aad ballaqato iskana seexato habeen ma ilaashana waa mudayic qofkaas wakadaa nahaaran maalintiina waa la fila saxi asax haddaan qabno maalintiina waa la mid oo waxay ka dhigan tahay iyadoo qofna ku jira albaabkiina furan yahay taanigu wuxuu leeyahay may hadday maalin tahay asaxa ka horjira hadday maalin tahay albaabku iska furan yahay iskana hurdo xirsi bay unoqonaysaa dee dadkaa jaarka iyo meelaha iska marmara iyabaa maalintaa la isku haleeya halaasu yar milicsanaya kaas wakadaa waxaa la mida ayana hadduu ku sugo maca fatxi wa nawmhi ban wakadaa waxaa la mida iqdaanun hadduu ku jiro mid soo jeeda takafalahu saariqun dabeetana uu dalaashaday oo uu eegtay maruu yar kaflo ku jira iyo moogaanu ku jiraabuu eegtayoo dabeedna waa dhab buu siiyey markaasuu wixii xaday falaysa bixirsin maaha fila saxi haddaan qabano oo qofkii markaa saariqii halkaa dalaa'saday ee usoo dhacay qafladiisa yar eegtay iyo isagoo yar sikalaysan markaa lagu jari maayo dee qofkana muraaqabadii intuu albaabkiina furtay muraaqabadiina haleeyey halkaasi xirsigii ku jabay kan kalena wuxuu leey war may xirsi bay tahayoo mar kastaba inu qofku saas unu dhowraa un waa adag tahay dee tuuggaa markaa intuu eegtay ee ka daba wareegay kaa gacantaa la jara bu isagu leey haddee wuxu uhi fain khalad haddii ay ka qaali noqoto daartaa mutasiladii xaafid cidiba ma joogto falmadhabu annahaa xirzun daartaasi xirzi bay noqon zamana amnin waiqlaaqihi zamanka amniga uu jiro albaabkuna u xidhan yahay haddii amni jiro albaabkuna u xidhan yahay cidina aanay ku jirin daartuna daar mutasila ay tahay waa xirzi fain fuqida shardun haddii la waayo shardi ayaa la waytaa sheegnay waa maxay albaabkaa waa maftuux ahaa ama zamankaa zamanulkhawf ahaa ama waktigaa habeen ahaa cidina kuma jirto iyadoo cidi ku jirin ba albaabkii u furan yahi ama dee waaba xidhan yahay zamankaa zamanulkhawfa ama waktigaa habeena falaa daartaasi xirzin ma noqonayso wa khaymatun waxaa tidhaa baashii taanmadii oo bisaxraa'a meel bannaana laga taagay in lam tushadda haddaan la adkaynin adnaabuha xarkaheedii oo waturka waturka aan la sii daynin adyaaluha faraqideediina aan la sii daynin fa hiya iyo wamaa fiihaa ka mataacin bisaxraa'a bay la mid tahay wa ilaa haddii kale fa xirzun weeye bishardi xaafidin ayaa la shardiyaa qawiyin oo xoog loo fiihaa ku sugan walow naa'imun haba hurdae waxau sheeku leeyahay baashaa taandhada la yidhaahdo oo bisaxraa'a meel bannaana laga taagay in lam tushadda adnaabuha haddii aan laadkaynooda xidhay asnaaba xarkaheedii asnaabu waa bimacnaa xibaabo xarkaheedii ataa la xidhiyo qodimadeedii haddaan la taagin oo waturka abyaaluha faraqideedii iyo dhinacyadeediina aan dhulka la gelin ila waa tamarbar layska laabo qaxootiyadii waxbaynu kusoo barannay baalaha aan markaa dhulkii lagu sii dayn oon la wada xidhin oon xarkaheediina laysku wada nabin fahiya iyo wamaa fiiha ka mataacin bisaxraa ayada iyo waxa ku dhex jiraaba alaab banaan taala ayay la mid tahay